wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa degmada afgooye waxay ka hirgelisay xafiis shahaadooyinka ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo ay ardayda deegaanada hoos yimaada degmada afgooyo iyo guud ahaanba xarumaha waxbarashada ee gobolka ay ka heli doonaan shahaadooyinkooda ayna uga maarmi doonaan inay u doontaan goobo kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya qadar cabdulaahi ayaa ka waramay xafiiskan waxa uu tori doono bulshada reer afgooye waxaan ku wadnay si tijaabo ama pilot ah ee ilaa shan boqol iyo konton shahaado ayaa laga bixiyey ee laakiin sanad kasta arday badanaa ka qalan jebisa dugsiga sare ee diskaashano fara badan iyo in adeegyadii bulshada hoos loo geeyo ee heer degmo ay nagdaan oo wixii hadda ka bilowda daadejintay ka mid tahay adeegyada in guddo- guddoonada degmooyinka iyo ee, ay qayb ka noqdaan ee, xafiisyada degmooyinkana la gaarsiiyo adeegyada ee, dadaalka dowladdana waa intaas waxaana rabnaa caqabadaha lala kulmay waxaa ka mid ah in qofka ardayga dukumentigiisa ee, marka la dhammaystirayo ee, ee, ha noqoto markuu isdiiwaangelinayo ama ha noqoto waalidkiisa oo aan la socon la diiwaangeliyo cillado fara badan ayaa soo baxay ee, qof aan waalidkiisa aan ardayga ahayn in loogu daro ama in magacii mahmuud ahaa ma maxamed eedi iga noqday waxyaabahaas caqabado soo noqnoqday ayay ahaayeen inta aan la kulannay in maamulka gacanta ku hayaan arrimahaas markuu diiwaangelinayana uu dheelitiro waxaa qorshaha ah maamulayaasha oo muddada oo soddonka sano ama ka badan ku soo shaqeeya si volunteer wasaaradda hadda waxaa qorshaheeda ah iskuullada babliga maamulayaashooda in guno loo helo sida macallimiintii hore loogu dadaalay oo kale ay u noqdaan marka hal maalin ma wada qaadi karno maalinba qaybaan qaadi doonaa oo maamulayaasha dowladda ah